qaraxa koowaad oo ahaa miina dhulka lagu aasa wuxuu ka dhacay xaafada hoosh ee degmada dharkeeley waxaana lala eegtay gudoomiye ku-xigeenka amniga cabdiqani xasan cali qaraxa waxaa dhaawac ka soo gaaray gudoomiye ku-xigeenka waxaana ku dhintay laba ka mid a ilaaladiisa halka saddex qof oo shacaban ay ku dhaawacmeen dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a inay arkayeen gaari kuwa dusha furan oo qaraxuu haleelo xilli uu maraya wadada ciidamada amniga degmada dharkeeley ayaa goobta soo gaaray qaraxa kadib dhanka kalena ex control balcad waxaa ka dhacay qarax lala eegta kolaya ciidamada amisom oo wadada marayey dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in laba qarax oo kala dambaysa lala eegtay ciidamada amisom ciidamada amisom ayaa la sheegay inay fureen rasaas waxaana ka dhashay khasaare dhimashadii dhaawac dowladda soomaaliya kama hadlin qaraxyada maanta ka dhacay jihooyinka ex control balcad iyo jihada ex control afgooye dhabaha aada xoosh ee magaalada muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho